wasaaradda gargaarka maalinta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka daahfurtay kula wadatashi ah oo ku saabsanaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa qoysaska ay abaaraha saameeyeen ee ku sugan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana qabsoomidda shirkan wadatashiga iska kaashanaya wasaaradda gargaarka maalinta masiibooyinka koonfur galbeed iyo hay-adda cunada adduunka ee w f b agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maalinta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed diini cabdinuur maxamed ayaa ugu horeyn sharaxay shirka iyo waxa looga hadlayo marka bulshadii oo abaarta barakiday i d b di atin wali fadaan nin ogaan taladin iyo fikradoogin adeegyadii lasiyo haya tayadiyo intay deersisinta walsinka filinyin ayina culaysi kala jare meel kale oo baahiya oo jara oo liindaboolna jirta walaagos dhan lakuga hadala doona intii oo meel ra-iisu casharadun dareeraan wali la faday fikradooyin inaha gudbiidaan talooyinkiinka dartaan baahiyaha jara sheegdaan marka insha allah arimahoosa kuwada hadali doona gaar ahaan wali si gaar aan kuwada hadali doona barnaamij kunla round relief wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush ayaa si rasmi ah shirka u daafuray wuxuuna kala qaybgalayaasha kula dardaarmay inay aragtidooda ku biiriyaan inaan ogaano saa u aragtiin mashaariicda kala duwan ee ka socda deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan mashaariicdan dhinaca kaalmada reliifka oo oo gargaarka ah oo hay-ado badan ay fuliyaan inaad tala naga siisiin barnaamijka sida looga faa'idaysanayo dadka qaar inuu soo gaaraan laga yaabaa qaar ayagoo xaqu leh inay heli waayeen maxaa culaysi ahoo jiro maxaa idinka maxaa idinka hor taagan waxyaalahaasoo dhan insha allah inaa warbixintaas aan kala dhagaysano meelaha uu ku fiican yahay meelihii culays ka jiro si markaas aan ugu gudbinno hay-adihii ku shaqada lahay oo sare loogu qaado tayada adeega laydin fulinayo horta ujeeddada intaas waay taladiina loo baahan yahay idinka og wixii meeshuu ku fiican yahay meeshu meeshii culayska jiro qofka magaciisa lama weydiina laakiin tala guud meeshaasaa dhibka jiraa meeshaa dhibka jiraa iyo saasaa xal u aragnaa oo saasaa loo xalli karaa wakti badan inaan idinka qaata ma rabi caruurta iyo howlo badana laga soo tegtegey keliya waxaan rabaa inta saacadaha aan isu joogno shaqadan ay socoto inaad talooyin macquul ah aad ku dirsatiin waxyaala la sheegaan wax sax wax qaldan ma jiraan lakiin qofka aragtidiisa saa iskale aragtidiisa inuu cabiro qofkana aragtidiisa lagu tixgeliyo haddii ilaah yiraahdo waa mahadsantihin garabkiina allah galo waxaana shirkoo noo furan yahay